بsm الlh الرحmn الرحيم الحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh slى الlه عlyh وعlى آlه وصaحبه وsلم اllahma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo sagaashanaad ee suuratu tawba allah waxau ihi subxaanah inama asabiilu cala aladiina yasta'dinuunaka wahum agniyaa raduu bian yakunuu maca alkhawaalifi waطabaca allahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun suuraddan ilaa aakhirkeeda waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku faahfaahiyey hal mowduuc oo ah mowduucii munaafiqiinta iyo akhlaaqiyaadkooda xun iyo khaswadii tabuuk oo ahayd duulaankii ugu dambeeyey nebigu uu galo sala allahu calayhi wasalam duulaankaas iyo dadkii ka qeyb galay iyo kuwii ka hadhay iyo umuurta la xidhiidha taasaana aayaadkana ay ka warramayaan ilaa suuradda aakhirkeeda waxay noogu soo dambeysay in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay kuwii tabuuk duulaankii loogu baxay uga hadhay taag darro iyo dacfi dacfigaasi ama ha noqdo ku jidh ahaan aanay u karayn oo dadkii bukay iyo kuwii curyaamiinta ahaa iyo dadka la midka ah ama dacfigu ha noqdo haba noqdaan dadku dad xoog iyo caafimaad lehe kuwa itaalku u diiday oo sahay ay ku baxaan iyo waxa weeyaan nafaqaad waayey labadaas sababood midkuu doonaba dacfigu ha noqda eh ilaahay waxa uu tilmaamay dadkaas cudurdaarka uga hadhay maa calayhim min sabiil waddo lagu canaanto oo lagu ciqaabaa korkooda inaanay ahaanin ee ay waxa weeyaan canaan iyo ciqaabba ay ka nabad galeen aayaadkan markaa rabbi waxa uu ku tilmaamayaa kuwa canaanta iyo ciqaabta intaba mutay kuwa ay yihiin oo rabbi waxa uu yihi subxaanah inama asabiilu waddada ciqaabta iyo canaantu waxay ahaatay uun cala aladiina kuwii korkooda yasta'dinuunaka idanka iyo fasaxa ku weydiisanayey inay khaswada ama jihaadka ka hadhaan walxaalna fasaxa ku weydiisanayay hum iyagu akhniyaa kuwa hodan ah oo maalqabeene ay yihiin waxaa canaantiiyo ciqaabtu korkooda ahaatay kuwa iyagoo hanti helayo haysta haddana ku leh nadaa anu kaa hadhne eh raduu waxay raalli ka noqdeen kuwaasi bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenkaa hadha ee guri joogta ah inay la joogaan ayay raalli ka noqdeen wa tabaca allaah ilaahayna waa daboolay calaa quluubihim qalbiyadoodana ilaahay wuu daboolay oo fahum iyagu laa yaclamuuna ma garanayaan dantooda iyo maslaxadooda adduunyo iyo aakhira midna oo xataa wixii nuqsaan iyo ceebi uga imanaysa lagu canaananayey ayaanay garanayn oo wax liito oo dulli ah ayay raalli ku noqonayaan oo dee guri joogta haweenka inay la mid noqdaan allah waxa u ihi yactadiruuna ilaykum yactadiruuna way idin cudurdaaranayaan munaafiqiintii jihaadka ka hadhay ilaykum idinka ayay idin cudurdaaranayaan idaa rajactum markaad usoo laabataan ilayhim iyaga markaad tabuuk intaa ka soo noqotaan madiino timaadaan cudurdaar bay la soo cararayaan qul waxaad ku tidhaa haddaba nebi allow laa tactadiruu waxba ha cudurdaaranina lan nu'mina idiin rumayn mayno lakum idinka waxaa ku cudurdaaranaysaan marna idiin rumayn mayno waayo qad naba'ana allah ilaahay baa nooga warramay qadani maanta waa bimacna tacliil oo waa sababayn cudurdaar idinka yeeli mayno idiinna rumayn mayno waayo allah warkiina na siiyey waayo qad naba'ana allah ilaahay baa nooga warramay min akhbaarikum wararkiina allah nooga warramoo na siiyey ilaahay caalimulghaybka ahaa ee wax walba u warhayay ayaa nooga kiin warramay wasayara allah ilaahayna waa arki doonaa camalakum camalkiina iyo warasuuluhu rasuulkiisuba oo macnaha waa muujin doonaa ilaahay weeyi rasuulkuna indhihiisuu ku arki doonaa marka falkiina iyo foolxumadiinnu ay muuqato ama ilaahay waa ogaan doonaa cilmigii hawaabkiiyo ciqaabku uu ka ratibmaayey haddii ru'yada ru'yadii cilmiyada ahayd laga dhigo ama ilaahay waa muujin doonaa waxaa qabanaysaan rasuulkiisuna rasuulkiisuna waa arki doonaa uma turadduuna dabeed waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan ilaaha og baa xaggiisa laydin celin doonaa iyo washahaadati waxa joogaba waxa maqan iyo waxa joogaba allaha og ee arkaya ayaa xaggiisa laydin celin doonaa oo fa yunabi'ukum dabeed wuxuu idinka warrami doonaa alleh bimaa kii kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo macnaha waa laydinka abaalmarin doonaa allah waxa uu ihi sayaxlifuuna way dhaaran doonaan kuwan munaafiqiintii bilaahi allah ayay ku dhaaranayaan oo lakum idinkay idin dhaaranayaan idanqalabtum markaa u soo noqotaan ilayhim iyaga madiine markaad ugu soo noqotaan dhaar bay idin marayaan cudurdaar inay lahaayeen oo aanay iska maqnaanin maxay idinku dhaaranayaan litucriduu si aad uga jeedsataan canhum iyaga oo macnaha ciqaab iyo canaan midna aydaan u raacin ee fa acriduu iskaga jeedsada canhum iyaga labada jeedsi waa kala duwan yihiin oo iyagu icraadka ay doonayaan waxa weeye ku aan canaan iyo ciqaabtoona loo raacin oon lagu ceebayn laakiin kan ilaahay amrayuu leeyahy iskaga jeesta waxa weeye waa icraad ihaane iyo dulli xambaarsan oo waxaa la leeyahay wax xaggooda la daymoodoo la eegaba ma istaahilaane iskaga jeedsada waa qurhun ah fa acriduu iskaga jeedsada canhum iyaga waayo innahum iyagu rijisun qurun weeyi waa wax dulliya oon qiimo lahayn oo gaaladii mushrikiinta ayay kala mid yihiin qurunnimada iyo xumaanta caqiidada iyo camalka oo dee gaaladaba waa kii alla yidhi innama almushrikuuna najas wa ma'waahum hoygooduna jahannamu jahannamo weeyaan jazaa'an maxaa jahannamo loogu abaalmarinayaa ama loo gelinayaa jazaa'an liajli jazaa'in waa abaalmarin lagu abaalmarinayo darteed bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada waxay shaqaysanayeen abaalkiisii sababtii ka dhalatay weeye cuquubada jahannamo la gelinayaa allah waxau ihi yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkay munaafiqiintu idin dhaaranayaan litardow si aad raalli uga noqotaan canhum iyaga fain tardow haddaad raalli ka noqotaan mu'miniintii ay canhum munaafiqiinta fa ina allaaha alleh laa yardaa raalli ka noqon maayo can ilqowmi qolada alfaasiqiina ee faasiqiinta ee daacada rabbi ka baxay oo iyada oo hore loo soo xusay haddana ism daahira maxaa loogu soo celiyey alfaasiqiina maa la yidhaahdo fa ina allaha laa yardaa canhum waayo asaaliibta luqada carabeed shayga ism daahira marka lagu soo hormariyo damiir baa marka dambe loo celiyo marjic looga dhigaa marka isamka daahirka ah waxaa la yidhaha wadcu daahiri fii mowdici damiir litasjiili lfisqi calayhim waxa isamka daahirka ah loo dhigay halkii damiirka si loogu sajilo loogu sugo loogu qoro faasiqnimada oo sababta loogu cadhooday ah een ilaahay uga raalli noqonayn ilayn inaanu alla raalli ka noqon uu cadhoodo maxaa sababay waa fisqigooda marka sababta si loo caddeeyo loogu sajilo ayaa isamkii daahirka ah loo dhigay halkii damiirka allah waxau ihi alacraabu ashaddu kufra wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih alacraabu nimankii reebaadiyaha ahaa ashaddu iyagaa daraan badan kufran xagga gaalnimada iyo wanifaaqan xagga munaafaqnimada nimankaa reebaadiyihii iyagaa gaalnimo iyo nifaaqa ku daran oo waajdaru iyagaa u dhowaansho badan oo ugu habboonaansho badan an laa yaclamuu bian laa yaclamuu inaanay ogaanin xuduuda maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey xuduuddiisa calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dejiyey macnaha iyagaa ugu habboon inaanay ogaanoy jaahiliin ka noqdaan wuxuu alla soo dejiyey xuduuddiisa wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee xikmad badan wa min alacraabi nimankii reebaadiyaha ahaa waxa ka mid ah man axad baa ka mid ah kaasoo yatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinaayo ee ama jihaadka looga qaadayo ama saka ahaan looga qaadayo ama sadaq ahaan uu u bixinaayo waxaa ka mida reebaadiyihii kuwa ka yeelanaya waxay bixinayaan maqraman magdhow sidii nin qaan lagu yeeshay ama wax intuu dembi galay laga magdhabayo wixii uu galay oo macnaha waxaanay rajaynayn abaalmarin iyo thawaab inay ka helaan sadaqada maadaama aanay rajadaasi ku jirin oo dee munaafiqiin ay yihiin waxay bixinayaan wax khasab looga qaadayo magdhab ah oo khasaaro ku ah oo magdhow iyo khasaaro ay u bixinayaan ayay u arkayaan wa min alacraabi reebaadihi waxaa ka mida man yatakhidu mid ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinaayo maqraman magdhow wax lagu qaandhabay uu iska soo badayo ama khasaaro uu galay oo uu iska bixinaayo magdhowga ama khasaar uu arkaa waxa uu bixinayo ee jihaadkii alle dartii looga qaadayo wayatarabasu waxaanu idinla sugayaa bikum idinka addawaa'ira balaayooyinka wareegaya iyo aafaadka socda ayuu idinla sugayaa oo uu leeyahay talow goormaad u haad heli mar uun libinta maad ka heli si aad adaguna uga qaado alla waxau ihi calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi xumaanta wareegtaa iyaga korkooda ha ahaato waa cuquubo iyo cadaab lagu habaarayo sow mu'miniinta lama sugayaan balaayo wareegaysa balaayada wareegaysaa iyaga ha ku dhacdaa layidhi wallaahu allana sameeyey cunkii maqal badan weeyi caliimunaa cilmi badan jumlada khabariya haddaad ka dhigtana waxaa tidha un calayhim daa'iratu sawi korkooday ahaatay xumaanta wareegaysaa alla waxau ihi wa min alacraabi ree baadiya ma sinna ee waa kala duwan yihiin oo kulligood ma wada xuma mu'miniintana waa ka mid wa min alacraabi nimanka ree baadiyaha ah waxa ka mid ah man axad baa ka mida yu'minu rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wayatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinayo qurubaatin ay sababa qurubaatin dhowaansho sababtii ka yeelanaya cinda allaahi alle agtiisa loogu dhowaado waxaa ka mid ah kuwo waxay bixinayaan iyo sadaqaadka ka dhiganaya oo ka samaysanaya sababay alle ugu dhowaadaan iyo wa salawaati rasuuli wa sababa salawaati rasuuli ka yeelanaya waxay bixinayaan sabab ay ducada rasuulka ku helaan oo salawaadku waa bimacna dacawaad rasuulka ducooyinkiisa sababtay ku gaadhi lahaayeen bay ka dhiganayaan waxay bixinayaan waayo dee markay wax bixiyaan rasuulku waa u ducaynayaa alla waxau idhi alaa hooyay baraaruga innahaa nafaqaadkaa ay bixinayaan qurbatun dhowaansho weeyi lahum iyaga u sugnaatay oo alle ay ugu dhowaanayaan sayudkhiluhum allah ilaahayna waa gelin doonaa fii raxmatih naxariistiisaa ilaahay dhex gelin doonaa waayo ina allaha alle afuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kadibu lmuctadiriina min almunaafiqiina wa xalifuhum lkaadib beenta kuwii cudur daaranayee munaafiqiinta ka mid ahaa iyo dhaarta beentay ku dhaaranayaan oo in fara badan aayaadkii hore iyo aayaadkanba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa nimanka munaafiqiinta dhaarta beentii inay ka soo horrayso had iyo jeerna qof dhaar badan haddaad aragto waxay tusinaysaa dhaarta badani waa cadamu hiqa waa kalsooni darro waayo dhaarta wax muhiim oo looga yacni maarmi waayo mooyaane wax walba dee laguma dhaarto ilan magaca alle waa laga sharfayaa in meel walba la dhigo oo alla yidhi waxfaduu aymaanakum dhaartiinna dhowrta waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alkaafiruuna walmunaafiquuna min alacraab ashaddu kufran wa nifaaqan iyadoo gaaladu gaalnimadooda ay wada xun tahay ayaa haddana kuwa reebaadiyaha ah kuwooda gaaladaa iyo munaafiqiintu kuwooda kale waa ka sii xag jiraan sababtuna waxa ay tahay yacni baadiyaha iyo miyigu waxa uu leeyahay jafaa iyo qaswa qallayl iyo jafwa iyo fogaansho laga fog yahay goobihii cilmiga iyo cibaadada oo had iyo jeer yacni berigii hore iyo imikaba inta badan dee xagga miyiga waxa ku badan khaflada iyo mooganaanta waxaana ka fog cilmiga iyo cibaadada waxaa ka fog culimada iyo ducaadda iyo dadka wax sheegaya marka sidaa darteed ayaa xagga miyiga dee kufriga iyo nifaaqa iyo xumuhu uu ugu badanayaa sidaa darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala rususha uu soo diri jiray kamuu soo saari jirin miyiyada ee magaalooyinka iyo caasimadaha ayuu ka soo saari jiray wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura alqurana qur-aanku wuxuu u adeegsadaa magaalooyinka waaweyn ee maaha tuulooyin yaryar nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay kamaa fi saxiix iljaamici min xadiidi ibni cabaas man sakana albaadiyata jafa waman itabaca asayda gafal waman ata sulطaana ftatan yacnii qofka baadiyaha dega ee magaalooyinka iyo goobihii laysugu imanayay ka fogaada waxaa ku dhacaysa jafwa iyo qallayl qofka ugaadha raacraacaana waa mooganaadaa oo masaalixdiisii kala diineed waa ka mooganaanaya qofka salaadiinta u yimaada ama cagta ku badiya ee waxa weeyaan u yim albaabadooda ku bataana waa ku fidnoobaya marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa in sukna albaadiya yacni degitaanka ma- baadiyaha ama miyadu uu keenaayo dee waxa weeyaan qallafsanaan iyo adayg sidaa darteed had iyo jeer dadka miyigu waa ka qallafsan yihiin oo waa ka ad adag yihiin waxa weeyaan dadka magaalada sidaa darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay alacraabu ashaddu kufran wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih iyagaa ugu gaalnimo iyo nifaaq adag uguna awlaysan inay garan waayaan sharaa'icdii ilaahay nebigiisa ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam waana sida waaqica ah oo dee innakuba waxaynu maanta markhaati ka nahay jahliga iyo diindarradu inay ku badan tahay miyada magaaladana dembi kasta iyo macsiyo kasta ha ka dhacdee haddana cilmiga iyo goobaha waxbarashada iyo cibaadaduna inay ku badan tahay waxaa kaloo alla uu tilmaamay dee acraabtu inaanay isku wada jirin ee qaarkoodna ay noocaa yihiin oo gaalnimo iyo nifaaq ay ku fog yihiin qaarna ay yihiin mu'miniin ilaahay ugu dhowaanaya camalka iyo waxa ay samaynayaan taasina waxay tilmaamaysaa cadliga shareicada oo dee inaan wax laysku wada darayn waxaa la tilmaamay marka almu'minuuna min alacraabi wa jazaauhum acraabta kuwoodii mu'miniinta ahaa iyo abaalwanaagooda wa min alacraabi man yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri waytakhidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allahi wa salawaati rasuul alaa inaha qurbat lahum sayudkhiluhum allahu fii raxmatih marka kuwa reebaadiyaha kuwooda mu'miniinta ah ee sadaqaadkooga alle ugu dhowaanaya iyo ducada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan alla wuxuu u ballanqaaday inuu raxmadiisa gelinayo in allaha gafuuru raxiim allah waxau ihi inama asabiilu waddada wax lagu ciqaabi karo ee lagu canaanan karaa waxay ahaatay uun cala aladiina kuwii yastaadinuunaka kaa fasax dalbayey nebi moxamedow oo kaaga fasax dalbayey inay jihaadka ama tabuug ka hadhaan kuwa kaa dalbanayey kuwaasaa korkooda uu ahaaday waddadii lagu ciqaabi lahaa ama lagu canaanan lahaa walxaalna kaa-idan dalbaya hum iyagu aqniyaa ay hodan yihiin oo maalqabeen ay yihiin oo waxay ku baxaan anay waayin ay haystaan raduu waxay raalli ka noqdeen munaafiqiinta tabuu ka hadhay bi-an yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka hadhay ee guri joogta ah inay la joogaan bay naftooda raalli uga noqdeen oo dullinnimo iyo danaa-ay iyo hooseyn waxa ugu filan inay raalli ka noqdeen dee raggii asaagooda ahaa ee la midka ahayn inay ka hadhaan haween iyo dumar loo cudurdaarayna guryaha ay la joogaan taasaa foolxumo ugu filan allah waxau yihi watabaca allah ilaahay waa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda oo fahum iyagu laa yaclamuuna waxba garan maayaan garasho la-aanta iyo jaahilnimadu waata ku xambaartay inay raalli ka noqdaan inay ku hadhaan haweenka allah waxau yihi yactadiruuna way idin cudurdaaranayaan ilaykum idinka idaa rajactum markaad u soo noqotaan ilayhim iyaga qul waxaad ku tidhaha nebi allow laa tactadiruu waxbaha cudurdaarannina lan nu'mina idiin rumayn mayno lakum idinka marnaba idinka idiin rumayn mayno waxa weeyaan waxaad ku cudurdaaranaysaan iyo marmarsiyihiinna qad naba'ana allaahu waayo ilaahay baa nooga warramay min akhbaarikum wararkiinna allah nooga warramay wasayara allah ilaahayna waa arki doonaa camalakum camalkiinna oo macnaha waa muujin doonaa oo bannaanku u keeni doonaa wa rasuuluh rasuulkiisuna waa arki doonaa oo waa ogaan doonaa waxaad samaysaan humma turadduuna dabeed waxaa laydin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan ilaaha og iyo washahaadati waxa joogaba rabbiga og oo fa yunabi'ukum dabeed wuxuu idinka warrami doonaa alleh bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa samaynaya sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi alla ayay ku dhaaran doonaan oo lakum idinka idiin dhaaran doonaan idanqalabtum markaad ku soo noqotaan ilayhim iyaga tabuug markaa ka soo noqotaanee madiine ugu tagtaan way idin dhaaran doonaan litucriduu si aad uga jeedsataan canhum iyaga oo macnaha aydaan u ciqaabin una canaanan ceebna aydaan ugu samayn ayay idinku dhaaranayaan alla waxau idhi fa acriduu iskaga jeedsada canhum iyaga maaha dee canaan iyo ciqaab ka daaya ee macnuhu waxa weeyi ma istaahilaan oo ma mudnaba wax lala hadlo oo la daymoode eh iskaga jeedsada in waayo innahum iyagu rijsun waa qurhun eh waa wax qurhun oo dulli ah oo in la daymoodaba aan istaahiline isaga jeedsada wa ma'waahum hoygooduna jahannamu jahannamo weeyaan jazaa'an abaalmarin darteed ayaa abaalkood hoygoodu jahannamo u noqday bimaa kii lagu abaalmarinayo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada ama juuzuu jazaa'an bimaa kaanuu yagsibuun waxaa lagu abaalmariyey abaalmarin waxay kasbanayeen sababtiisa ah allah waxau ihi yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinka idin dhaaranayaan litardow si aad raalli uga noqotaan canhum iyaga fain tardow haddaba haddaan raalli ka noqotaan canhum iyaga fa ina allaha alle laa yardaa dee falaa faa'idata liridaakum baa ku qadaran haddaad xataa raalli ka noqotaan mu'miniintiiyey faa'iida uguma jirto ridihiinna oo maxaanay faa'iida ugu jirin dee waayo ina allaha alle laa yardaa raalli kama aha can ilqowmi alfaasiqiina waayo qoladaa faasiqiinta ah ilaahay raalli ka noqon maayo mar haddaan rabbi raalli ka noqonayn dee xataa haddaad raalli ka noqotaan waxba u tari mayso alacraabu kuwii reer baadiyaha ahaa ashaddu iyagaa darraan badan kufran xagga gaalnimada iyo wa nifaaqan munaafaqnimada oo dadka iyagaa kaga qallafsan oo kaga adag wa ajdaru iyagaana ugu awlaysan oo ugu dhow allaa yaclamuu bian laa yaclamuu inaanay ogaan xuduuda maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey xuduudiisa calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dejiyey iyagaana ugu awlaysan oo ugu dhow inay garan waayaan sharaaicduu ilaahay nebigiisa kusoo dejiyey moxameda sala allahu calayhi wasalam oo had iyo jeer jahliga iyo aqoon darradu iyagay ku badan tahay wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun oo xikmad badan wa min alacraabi iskuma jiraanoo waa kala soocan yihiine wa min alacraabi nimankii reebaadiyaha ah waxa ka mid ah man mid baa ka mida yatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinayo maqrama qaandhow iyo magdhow ama khasaare markaa kuwani kuwii hore ay la halmaalayaan ama ay la mid yihiin oo waa kuwa munaafiqiintaen rajaynayn abaalmarinta iyo hawaabka kuwa wanaagsanina waa kuwa dambe wa min alacraabida dambe alla waxau ihi wa min alacraabi reebaadiyihii waxa ka mid ah man mid baa ka mida yatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinaayo maqraman magdhow ka dhiganaya ama qaandhow lagu qaandhabayo uu dee ku qaanbaxayo amaba khasaare ka yeelaya waxa uu bixinayo waayo abaal uu ka rajaynayaan jirin wax xoog lagaga qaaday unbuu arkayaa oo wayatarabasu idinla sugaya bikum idinkana addawaa'ira idinka oo mu'miniintiyana idinla sugaya balaayooyinka wareegaya oo odhanaya talow goorma ayaa musiiba ku dhici ood ka argoosan allah waxau ihi calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu saw xumaanta wareegtaa korkooda ha ahaato ama calayhim korkooday ahaatay daa'iratu sawi xumaanta wareegtaa oo iyagay cuquubada ku dhacaysaa if iyo aakhiraba wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi caliimun ee cilmi badan wa min alacraabi reebaadiyihii waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah kaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wayatakhidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxa uu bixinaayo qurbaatin ay sababa qurubaatin dhowaansho la dhowaado sababtii ka yeelanaya cinda allaahi ilaahay agtiisana loogu dhowaado sabab uu alle ugu dhowaado ayuu ka dhiganayaa waxa uu bixinayo iyo wa salawaati rasuuli wa sababa salawaati rasuul iyo rasuulka ducooyinkiisa sababtuu ku gaadhi lahaa ayuu ka dhiganayaa waxa uu bixinayo oo sadaqada iyo infaaqaba wuxuu ka dhiganayaa sababtuu alle ugu dhowaan lahaa ducada rasuulkana ku heli lahaa alla waxau idhi alaa hooyaay innahaa waxyaabaha ay bixinayaan ee sadaqaadka iyo nafaqaadkaasi qurbatun dhowaansho weeyaan lahum iyagay u ahaatay dhowaansho alaa innahaa nafaqaadka iyo sadaqaadka ay bixinayaan qurbatun dhowaansho weeyi oo lahum iyaga u sugnaatay sayudkhiluhum ullah ilaahayna waa gelinayaa fii raxmatih naxariistiisuu ilaahay dhex gelinayaa oo jannada ah waayo ina allaha alle hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista alla waxau ihi wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canh allah waxau ihi wsaabiquuna kuwii u hormaray iimaankiiyo islaamnimada alwaluuna ee ugu horreeyey waa kuwa iimaanka iyo diintana dadka uga soo dheereeye u hormaray wakhti ahaan iyo zaman ahaanna dee u horreeyey ee isku darsaday alsabqu zamani wasabqu alkhayri wakhti ahaanna u horeeyey khayr iyo diin ahaanna ku horeeyey labada dhinacba kuwaasoo min almuhaajiriina muhaajiriinta ahaada iyo wal ansaari ansaarta oo saxaabadii rasuulka ah ama min almuhaajiriina xaal ay yihiin saabiqiintaasi kuwii soo hijrooday iyo wal ansaari kuwii ansaartii rasuulka u hiiliyey xaal ay yihiin iyo waladiina kuwii itabacuuhum saabiqiintaa raacay biixsaanin wanaagna ku raacay radia allaahu ilaahay raalli buu ka ahaaday canhum iyaga waraduu canhu iyaguna alla raalli bay ka noqdeen ilaahay iyaga raalli buu ka noqday oo camalka wanaagsan iyo caqiidadooda iyo diintooda rabbi raalli buu ka noqday iyaguna rabbi raalli bay ka noqdeen oo abaal wanaagga iyo wuxuu siiyey raalli bay ka noqdeenoo waa ku qanceen waacadda waxa uu diyaargareeyey rabbi lahum iyaga jannaatin jannooyin buu u diyaargareeyey jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan taxtaha hoosteeda alanhaaru ay maau lanhaar webiyada biyahooga ay hoos qulqulayaan yacni waa min baabi tawasuc watajawuz waa lagu banaystay oo dee webiga waxaa looga jeedaa un biyihiisii oo marka lagu idlaaqayo taxtaha alanhaaru webiyadu ay qulqulayaan maqsadka waa layska fahmaya oo waa biyihii un waxa dareeraya khaalidiina xaalo ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood ku waaraya daalika arrinkaa la soo sheegay oo raalli ahaanshaha alleh iyo jannooyinkuu diyaargareeyey iyo waariday ku waarayaan intaasaa ismu ishaaruhu ku wada dhacayaaye daalika khayrkaa la soo sheegay alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd alla waxau ihi wa minman xawlakum wa minman cid waxa ka mid ahaatay ciddaasoo xawlakum hareerihiinna ahaato min alacraabi ree baadiyihii ka mid ah haddaad ree madiine tihiin ree baadiyaha idinku xeersan ama idinku hareeraysan waxa ka mid ah munaafiquuna munaafiqiin baa ka mid ah oo munaafiquuna waa mubtadiy oo muahar ah min mantaasina dee khabarkii oo taqadumay weeyi wa min ahli lmadiinati ree madiine waxa ka mid ahaaday munaafiquuna usoo qadar wa min ahli lmadiinati madiine ehelkeedii waxaa ka mida ree madiina munaafiquuna munaafiqiin baa ka mid ahaaday munaafiqiintaasoo maraduu ku murxay oo ku xeel dheeraaday cala nifaaqi munaafiqnimada iyo nifaaqa ku murxay oo ku fogaaday kuwaasoo laa taclamuhum nebi maxamedow adigu aanad ogeyn naxnu annaka ayaa naclamuhum ogoo garanayna annakaa garanayna adigu garan maysid oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee intii loo sheegay mooyaane dee guud ahaan uma garanayn in badan baanu garanayn alla waxau ihi sanucadibuhum munaafiqiinta munaafaqnimada ku murxay waa cadaabi doonaa maratayni laba jeer baanu cadaabi doonaa oo adduunyo waanu ku cadaabi doonaa oo inaanu adduunka ku fadeexadayno ama aanu ku ciqaabno dee lagu dilo ama laguba qafaasho waanu ku ciqaabi adduunyada aakhirana waanu ku ciqaabi oo dee cadaabulqabrigiina waa lagu ciqaabaya uma yuradduuna waa kii weynaa uma yuradduuna dabeed waxaa loo celin doonaa ilaa cadaabin cadaab cadaabkaasoo cadiimin weyn markay kii adduunyada iyo kii qabrigaba soo maraan waxa uga dambeeya kii weynaa ee aakhiro alla waxau ihi wa aakharuuna wa min ahli lmadiinati usoo qadar kuwani waa mu'miniintii ka hadhay jihaadka laakiin cudurdaar la-aan u hadhay ee dembiga galay ha yeeshee muminiinta ah maaha munaafiqiin marka wa aakharuuna wa min ahli lmadiinati ree madiina waxa ka mid ah aakharuuna kuwa kale ay qowmun aakharuun qolo kala ka mid ah qoladaa kale oo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadoodii kuwaasoo khalatuu isku daray camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan waa iimaankoodii hore iyo jihaadadoodii hore iyo wa aakhara wa camalan aakhara camal kale oo sayi-an xun waa hadhitaankan ay tabuu ka hadheen cudurdaar la-aan camalkaa wanaagsan iyo ee hore iyo camalkan xun ee dambe ayay isku dareen casallaahu ilaahay waxa uu xaqiiqo ku yahay an yatuuba inuu ka toobad aqbala calayhim iyaga waayo ina allaaha alle hafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista alla waxau ihi khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha khud ka qaad nebi muxamedow min amwaalihim dadka muslimiintaa xoolahooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad waa zakadie sadaqaadkii kalena waa soo gelayaan sadaqadaasoo tuطahiruhum aad ku daahirinayso oo dunuubta iyo akhlaaq xumada iyo bakhaylnimada iyo macaasida oo dhan aad kaga hufayso oo kaga hagaajinayso oo watusakiihim aada ku nadiifinayso bihaa sadaqada ama watuzakiihim aad ku barakaynaysa bihaa sadaqada oo aslu zakaa waxaa la yidhaha waa annamaa waa kororhka iyo ziyaadada markaa nebigu markuu zakadii ka qaado ee uu u duceeyo way ugu kordhaysaa oo waa barakoobaysaa ilan wuu ducaynayaaye marka watuzakiihim bihaa aad ku siyaadinayso ood ku barakaynayso ducada aad u ducaynayso darteed wasalli marka sadaqatan tuahiruhum labada faacilba nebigaynuu celina oo tuahiruhum nebi maxamedow adigu aad ku daahirinayso watuzakiihim aad ku barakaynayso ama waxa weeyaan ku nadiifinayso waxaa kaloo bannaan tuahiruhum ta hore in faacilka hiya sadaqada u noqonaysa laga dhigo oo sadaqada oo tuahiruhum daahirinaysa hiya sadaqadu aad faacilka ka dhigta damiirka hiya oo sadaqada u noqonaysa marka sadaqada tahiirka loo nisbaynaya markaa hud ka qaad min amwaalihim xoolahooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tuahiruhum daahirinaysa hiya sadaqadu oo watuzakiihim bihaa adiguna aad ku daahirinayso ama aad ku barakaynayso ood ugu ducaynayso wasalli nebi muxamedow u ducee calayhim iyaga oo ilaahay barako iyo wanaag u barya oo u weydii waayo ina salaataka ducadaadu sakanun xasiloonaanshay u tahay lahum iyaga waa ku xasilayaan oo waa ku degayaan wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi caliimuna cilmi badan alla waxau ihi alam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha in alleh huwa alla yaqbalu aqbalo atowbata towbada can cibaadihi addoommadiisa inuu ka aqbalo miyaanay ogeyn oo wayaakhudu uu ka qaado asadaqaati sadaqooyinkana ama sakawaadkana uu ka qaado macnaha uu ka aqbalo marka nebigiisa uu ka qaado allana uu ka aqbalayo weliba uu u korinayo u kobcinayo u libinlaabayo siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam iyo wa ana allaha in alleh huwa alle attawaabu ka toobad aqbalka badan uu yahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista waqul waxaad tidhaha nebi allow icmaluu shaqeeya ku dha camal fala fasayara allah ilaahay waa arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa arki doonaa wlmuminuuna muminiintuna waa arki doonaan waa amru tahdiidin wa waciidin lilmukhaalifiina liamri اllahi wa rasuulih waa amar hanjabaad iyo goodi iyo waciid xambaarsan oo loo jeedinayo kuwa alle iyo rasuulkiisa khilaafaya oo waxaa la leeyahay camal fala ilaahay waa arki doonaa waxaad samaysaan rasuulkiiyo muminiintuna waa arki doonaan dee abaalkiina laydinka waraabin weeyaan if iyo aakhiraba wasaturadduuna waxaana laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan allaha og iyo washahaadati waxa joogaba rabbiga og oo fa yunabi'ukum waa idinka warrami doonaa alleh bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya ilaahay waa idinka warrami doonaa warkuna waa in abaalkaa mudateen laydin mariyo wa aakharuuna murjawna liamri illaah wa aakharuuna wa min ahli lmadiinati usuu qadar reer madiina waxa kaloo ka mid ah aakharuuna ay qowmun aakharuuna qolo kalena waa ka mid qoladaa kale oo murjowna dib loogu dhigay liamrillaah ilaahay amarkiisa dib loogu dhigay waa kuwo iyaguna waxa weeyaan cudurda cudurdaar la-aan intay ka hadheen tabuug waa mu'miniine laakiin towbadoodii dib loo dhigay oo waxaa dib loogu dhigay dee imaa yucadibuhum wa imaa yatuubu calayhim waxaad usoo qadartaa dee fa amruhu mutaradidun bayna amrayni marka arrinkoodu laba dhexdood unbuu yaallaa oo uu ku noqnoqonayaa labada dhexdooda uu udhexeeyaa waa maxay imaa yucadibuhum inuu ilaahay cadaabo oo towbad la-aan intay ku dhintaan sidaa lagu ciqaabo wa imaa yatuubu calayhim iyo alla inuu ka toobad aqbalo oo intay nool yihiin ay toobad keenaan towbadiina laga aqbalo labadaasunbay udhexeeyaan wallaahu allana caliimunkii cilmi badan weeye xakiimun ee xikmad badan wladiina اtakaduu wa minhum usoo qadar waxaa kaloo munaafiqiintii ka mid ah munaafiqiintii madiine waxaa kaloo ka mid ah aladiina kuwiibaa ka mid ah itakaduu samaystay masjida masaajid samaystay diraaran liajli diraarin dhibid ay dadka mu'miniinta a dhibayaan darteed u samaystay wa kufran waliajli kufrin iyo gaalnimo alle iyo rasuulkiisa ay ka gaaloobayaan darteed u samaystay iyo wa tafriiqan waliajli tafriiqin kala geyn ay kala geynayaan darteed u samaystay bayna almu'miniina dadka mu'miniinta ah dhexdooda ay kala geynayaan iyo wa irsaadan dhufays u samayn iyo gabbaad u samayn darteed u samaystay liman cid ay gabbaad iyo dhufays uga dhigayaan meesha ciddaasoo xaaraba allah ilaahay la dagaalamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa min qablu hore yacni waxay gabbaad uga dhigayaan kuwii alle iyo rasuulkiisaba hore ula dagaalamay ayaa dhufays ay ku soo gabbadaan ay halkaa ay masaajidka ku sheegeen uga dhigayaan alla waxau idhi walayaxlifunna walle way dhaaran doonaan oo way dhaaran doonaan qaa'iliina xaale ay leeyihiin in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin ila alxusnaa xaaladii iyo arrinkii wanaagga badnaa mooyaane wax kaleba maanaan doonin waxaanu u dhisnay uun dadka ducafada ee masaajidka quba aan gaadhi karayni halkan jamaca inay ku tukadaan kuwa halkaa gaadhi waaya ee wax kale umaanaan dhisin waa cudurdaarkii iyo afmacaanidii munaafiqiinta lagu yaqaanay wallaahu allana yashhadu waxa uu markhaati ka yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin oy been sheegayaan alla waxa uu ka markhaati furayaa oo uu og yahay hadalkoodaasi inuu been yahoy wax kale u dhisteen alla waxa uu ihi laa taqum ha istaagi nebi allow fiihi masaajidkaa dhexdiisa waa masjidu diraareh abadan weligaa ha isdhex taagin way ka xeel dheer tahay laa tusalli ha ku tukanin lama odhan ee waxaa la yidhi habay isdhex taagin salaad iyo kayrkee toona sinaba ha ugu tegin alla waxa uu ihi lamasjidun masjid masjidkoo uu siso lagu aasaasay oo lagu bilaabay cala taqwaa alle cabsidiisa min awali yowm maalintii ugu horreysay masaajid taqwo lagu taagay ayaa axaqu u xaqnimo badan an taquuma inaad istaagto nebi allow fiihi dhexdiisa masaajidka alle cabsidiisa maalintii ugu horreysay lagu taagay ee lagu dhidbay tiirkiisa kaasaa alla ileh mudan inaad isdhex taagto waa masjidu quba waa masaajidka madiine ku yaalla halkii ugu horreysay nebigu markuu saa madiine usoo galay uu masaajidka ka aasaasay fiihi waxaa ku sugan masaajidkaas xaqa ule inaad isdhex taagto waa masjidu quba eh rijaalun rag baa ku sugan kelmadda rijaalna ragoo dhan laguma sifeeye eh ragga ragaa lagu sifeeya ragga raggana waxaa looga jeedaa dee ragga iimaanka iyo taacada iyo ikhlaaska iyo wanaagga leh waayo waxaa la yidhaahdaa hunaaka farqun bayna arajuli waadakar labka iyo ragga way kala duwan yihiin kii alla kii aan dumar ahayn ee dee wax dhalaye waxa weeyaan nin ah mudakar ah waxa weeyaan dee waa lab waa dakar laakiin rajul ma aha rajulku waa ninka iimaan kale toosan hada huwa rajul walidaalika qur-aanku rijaal iyo rajul wuxuu u adeegsadaa dee ragga ragga ee ambiyada ah wa jaa rajulu min ahli lmadiina alla waxa uu ihi fiihi waxaa ku sugan masaajidkaa dhexdiisa rijaalun rag rag ragaa ku sugan raggaasoo yuxibuuna jecel an yataaharuu inay tahaaro qaataan wallaahu allana yuxibu waa jecel yahay almuahiriina ay ilmutaahiriina ta'diibaa la xadfaye kuwa tahaaro qaatee isdaahiriya ilaahay waa jecel yihi alla waxau ihi afaman mid kaasoo asasa ku aasaasoo ku bilaabay bunyaanahu dhismihiisa calaa taqwaa alla ka cabsi oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaani raalli ahaansho khayrun miyaa khayr badan waa munsabu listifhaam istifhaamtu halkay ku shubmayso ama ay ku socotaa waa khayrunta marka waxaad tidhahaa khayrun ma kaasaa khayr badan amman mise mid kaasoo asasa ku aasaasoo ku bilaabay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii gebigaasoo haarin dumay oo dhacaya oo fanhaara dabeed u la dumay bihi ay bilbaani gebigii waxa weeyaan laalaaday kii dhisay uu la dumay oo fii naari jahannam jahannama naarteeda barhtankeeda uu kula dhacay maka waxa weeyaan dhiskiisa ku aasaasay rida rabbi iyo taqwo ma kaasaa khayr badan mise ka dhiskiisa ka dul dhisay gebigaa dhacay ee dumaya qarkiisa weliba oo gebigu meesha jarka ah ee hoosta intay biyuhu qodeen jarka ee laalaada ee haddii lagu joogsado kula dhacaysa ayaa la yidhaha jurufka marka maka gebigaa qarkiisa dhiskiisa ka taagay ee uu la dumay ma kaasaa khayr badan mise ka waxa weeyaan ku aasaasay taqwo iyo rida rabbi waxaa lagu kala maalayaa masjidu qubaa wa masjidu diraar oo masjidu qubaa waa ka ridaha rabbi lagu taagay iyo taqwada alleh masjidu diraarna waa kan gebiga qarkiisa laga taagay ee dumaya oo waa kay munaafiqiintu sameeyeene markii dambena nebigu sala allahu calayhi wasalam oo amray in la dumiyo ee la baabi'iyey wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiina qolada daalimiinta ah ilaahay ma hanuuniyo laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhiskoodii kuwan munaafiqiinta ah alladii dhiskaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu ahaado ka zuuli maayo shakigaasoo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan dhiskay dhiseen iyo xumaantay sameeyeen weligood ka zuuli mayso shaki iyo warwar iyo walbahaar uurkooda ku jira iyo uurxumo ilaa an taqaaca inay googo'da mooyaane quluubuhum qalbiyadooda oo ay dhintaan dee marka qalbigu ku googo waa gooraad dhimatay wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun ee xukum iyo xikmadba isagu iska leh haadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuubu itibaaci asaabiqiina alawaliin waajibnimada in la raaco oo lagu daydo dariiqii saabiqiinta ilaahay wuxuu tilmaamay tabaaraka wa tacaala isagoo ammaanaya asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allaahu canhum waraduu canh nimanka ilaahay halkaa ku tilmaamay ku sifeeyey ilaahay waxa uu caddeeyey kuwaas inuu raalli ka noqday iyona ay raalli ka yihiin waa aya kuwaas horta waa asaabiquun oo waa kuwii iimaanka u soo hormaray ee cid walba uga soo horreeyey waana dee saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh kuwii nebiga sala allahu calayhi wasalam rumayntiisiiyo raaciddiisa dadka ugu soo horreeyey nebiga la saaxiibay ee la socday uguna horreeyey dadka oo wakhti ahaanna waa u horreeyeen khayr ahaan iyo camal ahaan iyo cibaad ahaanna waa u horreeyeen kuwaas waxa lagu bayaamiyey min almuhaajiriina waalansaar kuwaasoo muhaajiriintii iyo ansaartii ah dee waa saxaabadii rasuulka saxaabadii rasuulku labadaasunbay ahaayeen imaa muhaajiriin waa imaa ansaar waxaana labadooda fadli badnaa almuhaajiruun waayo muhaajiriintu waxay kulmiyeen bayna alhijrati waannusra inay nebiga sala allahu calayhi wasalam maka kala soo hijroodeen oo madiine usoo hijroodeen iyo rasuulka inay u gargaareen oo u hiiliyeen labada sifaba waa kulmiyeen laakiin ansaartu dee may soo hijroon laakiin nebiga waa u nusreeye markaa sifada hijrada ayaa muhaajiriintu kaga horeeyaan ansaarta sidaa darteed baa rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam lowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaar haddaanay hijradu jirin ruux ansaarta ka midaan noqon lahaa laakiin hijiraa jirtoo dee muhaajir baan ah marka wuxuu tilmaamayaa dee nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu muhaajir yahay saxaabadiisuna ay muhaajiriin ahaayeen kuwii amwaashooda iyo ubadkoogii iyo ooridoodii iyo dhulkoodiiba ka soo qaxay ee ilaahay dartii uga soo baxay marka muhaajiriintu sidaasay uga mudan yihiin ansaarta iyagoo labadooduba fadli badan ayay sii kala mudan yihiin sidaa darteed ayaa had iyo jeer marka la xusaayo waxaa la hormariyaa almuhaajiruuna waalansaar horumarinta muhaajiriintu waa fadliga ay dheer yihiin ilaahay markaa waxa uu xusay kuwaa saabiqiintaa hore oo ansaar iyo muhaajiriin ah iyo waladiina tabacuuhum biixsaanin kuwii wanaag ku raacay saabiqiintaa hore kuwa wanaagga ku raacayna waxa ugu horeeyaa dee waa taabiciintii saxaabada la kulmay ardayda u ahaa iyo atbaacu taabiciin labadaasaa ugu mudan tafaasiir badan baa ku jirta waladiina tabacuuhum biixsaanin laakiin waxa ugu raajaxsan marka laga yimaado labada ugu mudan ee rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ka markhaati kacay wanaagooda waxa kaloo soo gelayo fadliga qeybtooda ka qaadanaya kullu man itabaca ariiqa asaabiqiina biixsaan ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamaha cid alla cidda saabiqiinta waddadoodii ku socotee ku sugan ee wanaag ku raacday ridaha rabbi qeybtooda iyo nasiibkooda ay ku leeyihiin oo ka qadi maayaan ee waa ka qayb qaadanaya waxaa lagu qayday wixii saxaabe ka sokeeyey waaladiina tabacuuhum biixsaanin oo haddaan wanaag lagu raacin dee wakhtigii taabiciinta ama atbaacu taabiciin baan joogay fadli lagu heli maayo laakiin waxaa lagu helayaa itabacuuhum biixsaan in wanaag lagu raaco oo dariiqoodii lagu socdo ixsaan yacni wanaajin la wanaajinayo caqiidadii iyo camalkii iyo manhajkii iyo dariiqii lagu socdayba ayaa waxa weeyaan shardi looga dhigay biixsaanin halkaa markaa waxaa ka cad dadkaa ilaahay raalli ka noqday inay yihiin saabiqiintaa dadkaba ugu soo horreeyo ansaar iyo muhaajiriina waa saxaabatu rasuuliillaah iyo intii wanaagga ku raacday oo ay hormood u yihiin dee saddexdii qarni ee rabbi iyo rasuulkiisaba ay raalli ka noqdeen rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dad waxaa ugu khayr badan qarnigaygan anuu aan joogo maanta ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam aniga asxaabtaydu dabeed kuwa kusii xiga kadib kuwa kusii xiga saddexdaas waxa weeyaan qarnigii saxaabada xilligii nebigu noolaa sala allahu calayhi wasalam iyo kii taabiciinta iyo atbaacu taabiciin saddexdaas ayaa dadka ugu mudan ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasina waa xadiid saxiix oo ku ansaxay bilafd khayru nnaas laakiin sida sheekhu albani uu tilmaamay lafdiga khayru lquruun ma ansixin ee khayru nnaas ayaa saxiix ah halkaa markaa waxaynu ka qaadanaynaa dadkaa ilaahay iyo rasuulkiisuba ay ammaaneen ee raalli laga noqday in dariiqoodii la qaado in lagu daydo oo waddadooda la maraa shay sunna a maahe waa faral waajib qof kastoo mu'min ah saaran weeyi weliba qofka ka baydhana goodi iyo waciid adag baa ku soo arooray oo waynu soo maray waman yushaaqiq arasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira allah waxa u ihi subxaanah ruuxa dhinac maree khilaafa rasuulka intuu hanuunku u caddaaday dabadii wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin ee raaca waddadii mu'miniinta midaan ahayn nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira kaa waxaanu uga weli yeelanaa oo nugu daynaynaa wuxuu doortay jahannamana waa gelinaynaa meel loo noqdo loo ahaadana jahannama ugu xun ciyaadan billaah aayaddaas ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi ruuxa rasuulka khilaafa ee waddadii mu'miniinta mid aan ahaynna raaca culimmadu waxay yidhaahdeen waciidka iyo goodiga waxaba ruuxa ugu filayd in la cadaabo mukhaalafada rasuulka oo mar hadduu rasuulka khilaafay dee inkaar baa ku dhacdo waxa weeyaan hoog iyo halaag mooye wax kale hanti uma aha maxaa laga daba dhigay wayatabic hayra sabiili lmu'miniina waxaa loo raaciyey si laynoogu caddeeyo raacitaanka rasuulka la raacayo dariiqa iyo fahamka loo marayaa inuu yahay dariiqii saxaabada oo mu'miniinta halkan lagu sheegay ee ugu horreeye soo gelaya waa kuwan aayaddani ay xusayso oo sheekhulalbani markuu aayaddaa sharxayo waman yushaaqiq arasuul waxa uu yidhi mu'miniinta aayaddan lagu xusay wayatabic hayra sabiili lmu'miniina waa kuwa suuradan towba lagu qeexay wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar mu'miniinta halkaa la leeyahay haddaa ka baydhaan waa ku cadaab mudanaysaan waa kuwa halkan lagu caddeeyey waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh halkaa markaa waxaa ka cad qofka inuu badbaado laba shardi waa lagama maarmaan inuu la yimaado raacidduu rasuulka raacayo sala allahu calayhi wasalam ee kitaabka iyo sunnada uu ku sugnaanayey iyo saxaabadu siday u raaceen ay u fahmeen inuu u fahmo labadaasi waa inay isu raacaan oonay kala hadhin haddiise uu yidhaha kitaabkaan raacayaa biduuni fahmi saxaaba dee waa lumayaa waayo khawaarijtu yaa qur-aanka ka akhriyo og yaa sunnada ka daliishan og haddana dee way lumeen waayo fahamkii saxaabada ayay ka baydheen in badanoo waxa weeyaan xarakaadka islaamka iyo jamaacaadka maanta dagaalada iyo fitanka faraha badani uu ka dhacaa sabab waxa u ah qur-aankii way akhriyayaan laakiin fahamkii salafka iyo dadkii wanaagsanaa ayaanay u noqon waajibku markaa waxa uu yahay ruuxu inuu diinta ilaahay u qaatuu u maro siday salafku u qaateen manhajka salafiga iyo fahamka salafiga ah khulaasadiisuna waxa weeye ruuxa muslimka ah inuu kitaabka iyo sunnada qaato sidii saxaabadana u qaato haadii khulaasatu wax kale maaha marka salafiye laga waramayo iyo in manhaj salafiya la qaato waa saxaabadii ku daya un abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali dariiqoodii raac cidina kaama xigto maaha jamaaco iyo urur cusub oo lagu qoraye waa saxaabadaadii fadliga badnayd ee khayrka badnayd yaan cidina kaaga dheerayne adigu dariiqoodii ku dhaqan oo ku toosnow oo waddaday mareen mar intaa un baa lagu leeyihi waxa weeyi suuraddii suuratulxashrina way tilmaantay aqsaamtan mu'miniinta loo qaybiyey ila mu'miniintu waa qaybsantahay mu'miniintii hore iyo mu'miniinta dambe dib ka raacay mu'miniinta hore waa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh kuwa dambena waa kuwa hore raadkooda kuwa haya een ka habaabin oo suuratulxashri ilaahay waxa uu ku tilmaamay marka hore dee waxa weeyaan muhaajiriintii iyo ansaartii sida suuradan towba oo kale oo alla waxa uhi lilfuqaraa'i lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum saadiquun halkaa waxaa lagu tilmaamay mu'miniintii muhaajiriinta waa saxaabada kuwoodii muhaajiriinta ahaa oo alla waxau ihi muhaajiriintii laga saaray guryahooda iyo xoolahoodaba iyagoo ilaahay fadligiisa iyo ridihiisa raadinaya alla iyo rasuulkiisana u hiilinaya ulaa'ika hum saadiquun ilaahay baa u markhaati kacayoo kuwaasi iimaanka waa ka run sheegeen waxaa lagu xijisiiyey ansaartii oo alla waxau ihi waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun intaana waxaa lagu sheegay mu'miniintii ansaarta oo alla waxa uu yidhi kuwii daarta madiine degay iimaankana badhax tiray muhaajiriinta hortood yuxibuuna man haajara ilayhim waa ansaartiiyo waxay jecel yihiin cidda usoo hijrootee u timid oo gacmo furan iyo qalbi furan bay ku soo dhoweynayaan walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mimaa uutuu laabahoodana kama helayaan wax cidhiidhi iyo baahi ama xasad waxa muhaajiriin la siiyey bal waxa weeyaan waa ku farxayaan wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa nafahoodana waaba ka doorbidayaan ta walaalahood oo tooda iyo walaaladood markay waxa weeyaan labadaasi ay isku wakti ay timaado baahida ay qabaan waxay horraysiinayaan baahida walaaladoodo tooda taasay ka hormarinayaan walow kaana bihim khasaasa walow iyagu haba baahnaadaane waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun ruuxa naftiisa bakhaylnimadeeda laga badbaadiyeyna alla ilaah waa liibaanay kuwaasina waa ansaartii kuwa saddexaad waa kuwii ka dambeeye kuwaa raacay markii la sheegay muhaajiriin iyo ansaar oo saxaabadii rasuulka ah waxaa la tilmaamay kuwaa kuwa ka dambeeye wanaag ku raacay oo alla waxau ihi waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim kuwii kuwaa dabadood yimid oo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii ugu horeeyaan iyo wax alla waxa muuminiin ka dambeeya ilaa qiyaami saaca kuwaa dabadood kuwii yimid ee saxaabada ka dambeeyey yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan waxay odhanayaan rabbigayow noo dembi dhaaf annaka iyo walaaladayadii iimaanka nooga soo horreeyeyba noo dembi dhaaf walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu ilaahayow qalbiyadayada xumaan iyo uur xumo ha u gelin muuminiintii naga horraysay innaka ra'uufu raxiim allahayow adigu waxaa tahay ka tudhista badan ee addoommadiisa u naxariista badan haadihi alaayaat fii suurati alxashri dee waxaa lagu tilmaamay aqsaamtii mu'miniinta kuwii hore iyo kuwii dambe aayaddaa dambe waxaa laga sii qaadanayaa mu'minka dhabtii waxa weeye ka mu'miniintaa hore wanaagga u haya laakiin mu'miniintaa hore ka nacdalaya ama caayaya ama ceebaynaya ama wax ka sheegaya dee mu'miniintaa hore waddadoodii ma hayo nimanka shiicada ee saxaabada caaya ee abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii ugu mudnaa nacdala waxay tilmaamaysaa oy daliil u tahay diin la-aantooda waayo kuwii ilaahay raalli ka noqdee radia allaahu canhum waraduu canhu ayay u cadhoonayaan oy caayayaan waxay tilmaamaysaa uun dee diin la-aantooda nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadih low anfaqa axadukum midla jabali uxudin dahaban maa balaga mudda axadikum walaa nasiifa wuxuu ihi war asxaabtayda ha caayinoo waxba ha ka sheegina wallaahi midkiin hadduu bixiyo buurta uxud wax leegoo dahab ah waa buurta weyn ee madiine ku xeersan buurtaa wax leegoo dahaba hadduu bixiyo ma gaadhayo saxaabadaydaa midkood dhaglay waxa weeyaan ama barhkeed oo uu bixiyo ma gaadhi karo xagga ajarka iyo abaalka mudka waxaa la yidhaahdaa galaanka marka afar meelood loo qaybiye qayb ahaan amaba dee waxa weeyaan waa sacabkaaga muggii intaa in la-eg weeyaan mudku marka buurta uxudoo dahaba haddaad bixisaan sacab muggii oo iyagu bixiyeen jeexna ka gaadhi maayee ha caayina weliba mudka maahee walaa nasiifahu mudkaa kale barhkii oy bixiyeenna ma gaadhi karo buurta dahabkead bixisa ee iska daaya waa marnaba darajadooda gaadhi maysaan yacni riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen saxaabadu dee waa kuwii qaybsanaa saabiqiin iyo laaxiqiin iyaga laftoodu oo raggii fatxu maka ka horreeyey islaamka usoo hormaray iyo kuwii bacda fatxi maka waxa weeyaan islaamee diinta qaatay dee waa kala mudnaayeen oo waa kala fadli badnaayeen marka waxay riwaayaadkaasi tilmaameen khaalid ibnu waliid oo dambeeyey iyo cabdiraxmaan ibnu cawf oo saabiqiintii ka mid ahaa ayuu hadal dhex maray markaasaa nebigu hadalkaa ku yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii saxaabada dhexdeedii sidaa la leeyahay kuwii dambe kuwa hore jeexna ka gaadhi maayaan maxaad u malay inkaan saxaabiba ahayn ee ka dambeeyeyna halkuu ka gaadhaya dee hadalkiisa badaa waayo raggan saxaabadu waxay gaadheen fadli aan cid gaadhi kartaa jirin oon camalfal lagu gaadhin fadligaasi waa maxay suxbatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed bay la saaxiibeen oy asxaabu noqdeen ninka nebi moxamed la saaxiibayna cid kastaoo ka dambaysa ma gaadhi karto waayo waa fadli suxbada nebiga mooye dariiqo kale aan lagu gaadhi karin kaasina dee dadka kale waa dhaafay marka kuwa u badrheedhaya ceebaynta saxaabada rasuulku cidday u socdaanay wax ka sheegayaane ceebtoodu ay ku dhacaysaa dee waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo qofka asxaabtiisa haddii wax laga sheego isagaa wax laga sheegay marka waanay fahmayn eh acniga ay saxaabada acniyayaan waxay acni ku noqonaysaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed dee waxay daliil u tahay diin la-aantooda oo culimmada qaarkood waa takfiiriyeen markay abubakar iyo cumar iyo raggii rag ahaa ee rabbi uu raallida ka noqday ay lacnad iyo ceeb dusha ka saareen ayaa waxa weeyaan kufrigooda culimmada qaarkood ay xukumeen marka aayaadkaas aayaddaa ugu horaysa wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waxaynu ka qaadanaynaa dariiqa salafka iyo fahamkii saxaabada inuu yahay ka keliya lagu badbaadi karo wax kaloo maanta badbaada ku jirtaa ma jirto waaqica iyo taariikhda ummaddana way u markhaati kacday oo ciddii fahmu salaf ku socotay ee culimmada waaweyn dariiqooda haysay ee hadigii saxaabada ummadda ugu baaqaysay unbaa gacmahoodu dhiig ka nabad galay intii kale farahay la galeen halka keliya lagu badbaadi karaa waa nin dariiqii saxaabada u noqda un ka kale fidno iyo fasaad intuu sameeyo ko dhan waa jihaad waxaa kaloo ku sugan waxa weeyaan almunaafiquuna alkhullas munaafiqiintii nifaaqa badhaxa tiran ku dhacay ee munaafaqnimada ku murxay oo wa min ahli lmadiinati maraduu cala anifaaq waxaa la yidhaha luqada carabiga almrad waxa weeyaan ashajaratu almardaa waa geedka aan caleen lahayn ee hoolmay waxaa la yidhaha alardu almardaa dhulka qallalan een geed lahayn waxaa la yidhaha alghulaamu almrad ilmaha yaree dhallinyarta een wax gadi usoo bixin ayaa amrad la yidhaah marka waxaa looga jeedaa nimanku sida geedkaasi u murxay ee caleenoo dhammi uga dhacday ayay ku hoolmeen oo ku murxeen munaafaqnimada macnaha waa ku xidadaysteen weeyaan waa ku dalac tegeen marka wa min ahli lmadiinati maraduu cala anifaaq kuwa ku murxay oo ku hoolmay oo ku talax tegay nifaaqa ayaa reer madiine ka mida weeye oo laa taclamuhum naxnu naclamuhum halkaana waxaa laga qaadanayaa waxaa la yidhaha fiqhu lwaaqica dee cid koobi kartaa ma jirto cid wax alla waxa dhacda adduunka ka dhacayo waan koobay odhan kartaa ma jirto waayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo rasuulkii ilaahay ah oo waxyi ku socdo ayaa la yidhi laa taclamuhum naxnu naclamuhum aduu ma ogida annaka og cid ka soo hadhayna hadalkeeda badaa marka cid cilmi caama sheegan kartaa ma jirto hadday sheegatana waa been waxaa kaloo aayaadkan ku sugan almu'minuuna almukhaliuun mu'miniinta wax isku dhex daray waakharuuna اctarafuu bidunuubihim khalaطuu camala صaalixا waakhara sayiئa aayaddaas ibnu abi xaatim iyo ibnu jariir aabariba waxay soo saareen sababu nuzuul ay ka warinayaan cabdillaahi bnu cabaas oo wuxuu yidhi ibnu cabaas naزlat fii abi lubaabata waasxaabih saxaabigii abi lubaaba la odhan jiray iyo raggiisii ayay ku soo degtay aayaddani aladiina takhallafuu can tabuuk biduuni cudurin kuwaasoo tabuuk cudurdaar la'aan uga hadhay falamaa rajaca anabiyu sala allahu calayhi wasalama lam yactadiruu midla almunaafiqiin nebigu markuu madiine ku soo noqday siday munaafiqiintii kale cudurdaarka ugu yaaceen umay cudurdaaran bal aqaruu biannahum takhallafuu biduuni cudrin bal waxay qirteen cudurdaar la'aan inay u hadheen oo waxay yidhahdeen rasuul allow annaku munaafiqiin ma nihin manaanaan ridoobin laakiin cudurdaar la'aan baanu uga hadhnay tabuuk wa rabatuu anfusahum bisawaari lmasjid waxalafuu an laa yuliqahum axadu siwa rasuuli illaah nafahoodii tiirashii masaajidka nebiga intay kusoo xidheen ayay dhaar ku mareen axad kale inaanu xadhigaa ka furayn nebi maxamed mooyaane sala allahu calayhi wasalam falamaa nasalat hadihi alaaya aayaddani markay soo degtay waakharuuna actarafuu bidunuubihim khalaطuu camala saalixا waakhara sayi'a ayaa aطlaqahum rasuulu llahi wacafaa canhum rasuulku intuu xadhigii ka furay ayaa u saamaxay marka aayaddu waxay tilmaamaysaa mu'miniintii cudurdaar la'aan u hadhay oo markii dambena ilaahay ka toobad aqbalay markaa khalatuu camalan saalixan waa iimaankoodii hore iyo jihaadkay hore u galeen wa aakhara sayi'an waa takhallufkan ay ghaswatu tabuuq cudurdaar la'aan uga hadheen weeyaan xumaanta ay sameeyeen casa allaahu an yatuuba calayhim ilaahay markaa waa ka toobad aqbalay waxaa kaloo ku sugan aayaadkan yani waxa weeyaan mu'miniinta qaar ka mid ah in towbadoodii dib loo dhigay oo waaakharuuna murjawna liamrillaahi ima yucadibuhum wa ima yatuubu calayhim waa saddexdii saxaabi ee hilaal ibnu umaya kacb ibnu maalik iyo muraara ibnu rabiic saddexdaa saxaabi muraara ibnu rabiic hilaal ibnu umaya kacb ibnu maalik si aad u xasuusnaato waxaa lagu kulmiyaa kelmadda maka oo miimku waxa weeyaan waa muraara ibnu rabiic kaafku waa kacb ibnu maalik ha-duna waa hilaal ibnu umaya saddexdaa saxaabi ee magacaantooda maka lagu kulmiyo waxa weeyaan towbadoodu waxay ka mid ahaayeen mu'miniintii cudurdaar la-aan tabuug waga hadhay marka iyaga laftoodu runtay sheegeen oo waxay yidhahdeen rasuulkii allow cudurdaar la-aan baanu ku hadhnay laakiin munaafiqiin annaku ma nihin nebigu waxau yihi markaa u kaadiyoo suga arrinkiina allah intuu xukumaayo konton habeen ayaa towbadooda dib loo dhigay oo arladii diiqadii cidhiidhi ay ku noqotay oo dadkii ay la hadli waayeen oo madiine ay ku cidhiidhiyoontay oo cir iyo dhul meel ay u dhaqaaqaan ay garan waayeen konton habeen ayaan juuq loo odhan towbadoodana dib loo dhigay marka waa taa xagga dambe inoogu iman doonta wacala alaaati aladiina khulifuu waa laga toobad aqbali doonaa laakiin dib baa loo dhigay marka waakharuuna murjawna liamri اllaah waa saddexdaa saxaabi waxaa kaloo ku sugan waxa weeyaan aayaadkan almunaafiquuna wa masjidu diraar nimankii munaafiqiinta la odhan jiray iyo masaajidkii ay samaysteen ee masjidu diraar nimanka munaafiqiintu intaanu rasuulku tabuuk u bixin ayaa masaajid yar intay dhisteen oo qubo agtiisa ay ka dhisteen iyagoo ujeeddaday ka lahaayeenna ilaahay uu caddeeyuu fadeexadeeyey ayay rasuulka u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay idhahdeen rasuulkii allow waxa weeyaan masaajid baanu dhisannay masaajidka waxaanu u dhisnay dadka ducafada ah kuwa taagta daran kuwa indhahala kuwa aan masaajidkaa qubo gaadhi karayn ayaanu u dhisnay inay ku tukadaan jamaca markaa noo barakeeyoo noogu tuko rasuulku waxau yihi iminka waan taaganaho tabuug baan u socdaaye markaan soo noqda allah ina gaadhsiiyo wuu socdo wuu safray nebigu markaa tabuug waa kii tegey khaswadii tabuug markuu ka soo laabtay ee uu dhexda ku soo jiray ayaa horta aayaadkani ay soo degeen lagu fadeexadaynayo in masaajidkaa waxay u dhiseenba ay tahay dhibaato iyo kala geynta mu'miniinta iyo gaalada inuu gabbaad u noqdo ay dhufays ka dhigtaan oo ay ku soo gabbadaan waxaa la yidhi markaa nin la odhan jiray abuucaamir araahib oo nasraani ahaa jaahiliyada wakhtigii jaahiliyada nasraaniyoobay oo yacni raahib waxa loo yidhi cibaado isaga go-ay oo nasraani ahaa ayaa markii nebi moxamed uu yimid sala allahu calayhi wasalam ma rumayne waa ka gaaloobay oo waa diido weliba waa la dagaalamay dabadeed maka ayuu qoladii quraysheed ugu tegoo dagaaladay ku soo qaadayeen oo dhan waa la soo galay markay qurayshi nebiga waxba ka qaadi weyday wuxuu gurmad ka doontay boqorkii waxa weeyaan melikuruum ee hiraqle ayuu halkaa iyo shaam ugu tegey isagoo doonaya inuu ciidan ka soo kaxaysto uu nebiga kusoo weeraro halkaa isagoo jooga oo ruum la jooga oo hiraqle doonaya ciidan inuu ka soo kaxaysto ayuu warqad u soo diray munaafiqiintii madiina wuxuu yidhi niman yahow waan soo socdaa ciidanna waan soo wataa madiinana waan ku soo duulayaa waxaad inoo dhistaan masaajid gabbaad inoo noqda oo waxa weeyaan aan ku kulanno oo wararkeenna aynu ku kala qaadanno markaa arrintaa uu u soo diray isagu darteed ayaa masaajidka dhismihiisa hore sababtuu ku yimid wuxuu ahaa hadalka ninka abuucaamir araahib la yidhaahdaa uu u soo diray markii dambena waxaa la odhan jiray abuucaamir alfaasiq markuu nebi moxamed la dagaalamay ee uu ruum iyo quraysh iyo cid walba u adeegsaday abuucaamir alfaasiq baa la odhan jiray markaa hadalkuu ninkaasi usoo qoray sababtiisa ayay masaajidka u dhiseen waxay ugu talagaleena gabbaadka inuu noqdo gaal oo dhan ayuu ahaa dabeed nebigu markuu tabuug ka soo noqday madiinaba intaanu soo gaadhin ayaa loo waxyoodo aayaadkani ay ku soo degeen markii nebiga loo sheegay ayuu nebigu saxaabo u diray waxau yihi ordoo taga oo dab geliyoo guboo soo baabi'iya saxaabadii waa yaaceen masaajidkii dab baa la geliyey waa la baabi'iyey waa la gubay markii dambe meeshii waxay noqotay masbala iyo meel gudaafadda iyo bakhtiga iyo qurunka lagu rido ayay noqotay markii dambe marka nimanka munaafiqiintu waxay waxaa u samaynayeen waa tafriiq iyo darar iyo dhibaato si ay muslimiinta ugu kala geeyaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam in la amray dadka muslimiinta xoolahooda inuu ka qaado sadaqo uu ku daahirinayo oo dembiga iyo bakhaylnimada iyo akhlaaqda xun oo dhan uu kaga nadiifinayo kuna barakaynayo uu ugu ducaynayo waayo nebigu sadaqo markuu dad ka qaado waa u ducayn jiray oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka cabdillahi bni abi awfa uu warinayo waxau yihi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu qowmun bisadaqatihim faqaala allaahuma salli calaa aali fulaan wuxuu yihi nebigu wuxuu ahaa mid markay qolo sadaqadooda u keentay yidhaahda ilaahow ree hebel u naxariiso mar hadday sadaqadii keeneen waxau yihi markaa cabdillaahi bni abi awfa faataahu abii bisadaqatihi aabbahay sadaqadiisiibuu u keenay nebiga faqaala dabeed nebigu waxa uu yidhi allaahumma salli calaa aali abi awfa ilaahay ou u naxariiso ree abi awfa mar hadday sadaqadoodii keeneen allahay ou u naxariiso markaa nebigu waa u ducayn jiray waxaa la tilmaamay markaa ducadaa nebigu inay xasiloonaan iyo deganaansho dadka u tahay ina salaataka sakanun lahum dabeed waxaa loo tilmaamay inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala sadaqadana ka aqbalayo iyo sakawaadka towbadana uu ka aqbalayo ayaa rabbi tilmaamay subxaanahu wa tacaala alla waxau idhi wasaabiquuna kuwii hormaree iimaankiiyo diinta usoo hormaray alwaluuna ee ugu horreeyey oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ah iyo walansaari ansaartii iyo waladiina kuwii itabacuuhum kuwaa saabiqiinta a raacay ee biixsaanin wanaagga ku raacay radia allaahu ilaahay raalli buu ka noqday canhum iyaga waraduu canhu iyana raalli bay ka noqdeen wa acadda waa u diyaargareeyey rabbi lahum iyaga jannaatin jannooyin buu rabbi u diyaargareeyey jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan taxtaha hoosteeda alanhaaru ay maa lanhaar webiyada biyahoogu ay hoos qulqulayaan khaalidiina xaale ayhiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligoodba daalika arrinkaa la soo sheegay oo ridaha iyo jannooyinka iyo nicmadaa la diyaariyey ihi alfawsu waa liibaantii liibaantii alcadiimu ee weynayd wa miman xawlakum dadka hareerihiina ku sugan reer madiinow waxa ka mida ee min alacraabi reer baadiyaha ah munaafiquuna kuwa munaafiqiina ka mid ah wa min ahli lmadiinati reer madiinana waxa ka mid ah munaafiquuna usoo qadar iyagana munaafiqiin baa ka mid ah munaafiqiintaasoo maraduu ku murxay oo ku hoolmay ama ku xeel dheeraaday cala nifaaqi nifaaqa geedkaa hoolmay een midh caleena lahayn ayaa lagu matelay munaafiqa munaafiqnimada ku hoolmee ku xeel dheeraaday alla waxa uhi laa taclamuhum ma ogid adigu nebi allow oo garan maysid naxnu naclamuhum annakaa ogoo garanayna sanucadibuhum waanu cadaabi munaafiqiinta maratayni laba jeer baanu cadaabi doonaa oo macnaha adduunyada waanu ku cadaabi oo cuquubo iyo cadaab baanu ku sallidi iyo adduunka in lagu fadeexeeyo cadaabulqabriga waanu ku cadaabi uma yuradduuna dabeed waxaa loo celin doonaa ilaa cadaabin cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn oo kii aakhira ah wa aakharuuna wa min ahli lmadiinati reer madiina waxaa ka mid a aakharuuna qowmun aakharuun qolo kalaa ka mid ah qoladaa kale oo ictarafuu qirtay bidunuubihim dembiyadooda qirtay kuwaasoo khalatuu isku daray camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan iyo wa aakhara wa camalan aakhara camal kale camalkaa kaloo sayi-an xun xumaan iyo samaan bay isku dareen waxaynu ku soo qaadanay sababu nusuulkii abulubaaba iyo asxaabtiisa inay kusoo degeen laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibradu waa lafdiga caamka ah ee sababta khaaska ah kuma gaar aha ee way caam yeelaysaa oo way ku dhacaysaa cid kastoo sidan oo kale samaysa oo macnuhu waxa uu yahay dee mu'min kasta oo wanaag iyo xumaan isku dara ilaahay waa ka toobad aqbalaya hadduu toobad keeno kuwaasun gaarkuma ahae mu'min kastoo dembaaba ilan waa khalatu camalan saalixan wa aakhara sayi-a ruux kastoo mu'mina xumaanta iyo samaantaba waa samaynaya ilaahay waa ka toobad aqbalaya hadduu waddadeedii maro casa allaahu ilaahay waxa uu xaqiiqe ku yahay an yatuuba inuu ka toobad aqbalo calayhim korkooda waayo ina allaha alleh hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista khud ka qaad nebi moxamedow min amwaalihim xoolahooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tutahiruhum aad ku taahirinayso oo xumaan iyo dembi oo dhan aad kaga taahirinayso oo watusakiihim aad ku nadiifinayso bihaa sadaqada ama watusakiihim aad ku barakaynayso ood ku kordhinayso bihaa sadaqada oo macnaha markaad u ducayso dee xoolihiibaa ugu barakoobaya oo ugu badanaya wasalli u ducee nebi allow calayhim iyaga korkooda u ducee waayo ina salaataka salaadaada iyo ducadaadu sakanun xasiloonaan bay u tahay lahum iyaga marka dee nebi maxamed ilen waa dhintay sala allahu calayhi wasalame hadba umuurta muslimiinta cidda tawalidee haysee sadaqada ururinaysa unbaa ducada laga rabaa inay u bara yacni barako ugu duceeyaan dadka xoolaha laga qaadayo wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeye caliimunaa cilmi badan alam yaclamuu miyaanay ogeyn ana allaha in alle huwa alleh yaqbal uu aqbalo atawbata towbada can cibaadihi addoommadiisa uu ka aqbalo oo waya'khudu sadaqaati sadaqooyinkana uu ka qaaduu macnaha ka aqbalo iyo wa ana allaha in alleh huwa alle atawaabu ka towbad aqbalka badan uu yahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista waqul waxaad tidhaha nebi allow icmaluu camal fala wa amru tahdiidin wa waciid waxaad doontaan yeela dee alla idinka dambeeyo idin arkayo weeye abaalkiinana idin marin waqul waxaad tidhaha nebi allow icmaluu camal fala fasayara allah ilaahay waa arki doonaa camalakum camalkiina warasuuluhu rasuulkiisuna waa arki doonaa waalmu'minuuna mu'miniintuna waa arki doonaan oo waxaad samaysaanba dee bannaanka iyo badkuu iman abaalkiinana waa idin heli wasaturadduuna waxaana laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waashahaada ilaaha waxa maqan iyo waxa joogaba og maqanta iyo muuqatadaba rabbiga og ayaa laydin celin doonaa oo fa yunabicukum dabeed wuxuu idinka warrami doonaa alleh bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wa aakharuuna wa min ahli lmadiinati waxaa kaloo reer madiine ka mid a aakharuuna qowmun aakharuun qolo kalaa ka mid ah qoladaa kale oo murjowna dib loogu dhigay liamri illaah ilaahay amarkiisa iyo xukumkiisa dib loogu dhigay oo waxay u dhaxeeyaan laba arrin midkoodo imaa yucadibuhum inuu alla cadaabo oo towbad la'aan intay ku dhintaan la ciqaabo wa imaa yatuubu calayhim iyo inuu ka toobad aqbalo oo intay toobad keenaan uu ka aqbalo wallaahu allana caliimunkii cilmi badan weeye xakiimunaa xikmad badan waaladiina wa minhum munaafiqiintii madiine waxa kaloo ka mid ah aladiina kuwii baa ka mid ah ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay diraaran liajli diraarin dhibaato darteedna u samaystay waxaynu tilmaannay masaajidka qubo agtiisa ay ka dhisteen maxay doonayaan jamacaa qubo inay kala geeyaan oo kala kaxeeyaan wa minhum munaafiqiinti waxaa ka mid ah aladiina kuwii ittakhaduu samaystay masjidan masjid diraaran liajli diraarin dhibaato ay muuminiinta ku dhibayaan darteed bay u samaysteen iyo wa kufran gaalnimo darteed bay u samaysteen iyo wa tafriiqan kala geyn ay mu'miniinta kala geynayaan darteed bay u samaysteen bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda ay kala geynayaan iyo wa irsaadan dhufays u samayn darteed ay gabbaad u samaynayaan bay u samaysteen liman cid xaaraba allaha ilaahay la dagaalantay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa min qablu hore ula dagaalantay oo sidii abu caamir alfaasiq iyo kuwii la midka ahaa ee hore ilaahay iyo rasuulkiisaba dagaal ula galay kuwaasay u samaynayaan gabbaad ay galaan allah waxa uhi walayaxlifunna wallee way dhaaran doonaan oo waa dhaaran doonaan qaa'iliina xaale ay leeyihiin in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin ila alxusnaa wanaag mooye walle inaanan wax kala doonayn ayay dhaar ku marayaan wallaahu allana yashhadu waxa uu markhaati ka yahay innahum lakaadibuuna inay beenaalayaal yihiin laa taqum ha istaagin nebi moxamedow fiihi masaajidkaa dhexdiisa waa masjidu diraare abadan weligaa ha isdhex taagin salaad iska badaaye cagahagaba ha gelin laa taqum ha istaagin fiihi masaajidkaa dhexdiisa abadan weligaa macnaha haba isdhex taagin salaad iyada hadalkeeda badaayo la masjidun masjid masjidkaasoo usisa lagu aasaasay cala ataqwa ilaahay cabsidiisa lagu aasaasoo lagu bilaabay min awali yowmin maalintii ugu horraysay ayaa axaqu u xaqnimo badan an taquuma bian taquuma inaad istaagto fiihi dhexdiisa waa masjidu qubaa fiihi waxaa ku sugan masaajidka quba rijaalun rag baa ku sugan raggaasoo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay isdaahiriyaan wallaahu allana yuxibu waa jecel yahay almutahiriina kuwa isdaahiriya oo masjidka quba nebigu waa booqan jiray sala allahu calayhi wasalam waxaan u tilmaamay ziyaaradiisu tacdilu cumra inay cumro dhan oo la gutay u dhiganto masjidka quba ziyaarada la ziyaarto ee lagu sunnaystaa walidaalika madiine marka la tago meelaha ay sunnada tahay in la ziyaarto waxaa ka mid a masjidu quba oo inta la tahaaro qaato laba ragcadood lagu soo tukadaa fadli cumrana laga helayaa intaas allah waxau ihi afaman asasa bunyaanah afaman mid kaasoo asasa ku aasaasoo ku bilaabay bunyaanahu dhismihiisa calaa taqwaa cabsi min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho khayrun makaasaa khayr badan istifaamta maxalkeedu waa kan khayrun miya makaasaa khayr badan aman mise mid kaasoo asasa ku aasaasay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii gebigaasoo haarin dhacaya jarkaa waxa weeyaan dhacaya ama gebigaa qarkiisa ku dul dhisay oo fanhaara dabeed u la dhacay uu la dumay bihi isagii dhisay fii naari jahannam jahannamo naarteeda bartankeedana uu kula dhacay bal labada kee saxsan labada kee khayr badan dhiska waxa weeyaan taqwo iyo rido rabbi lagu taagay iyo ka gebi qarkii intuu ka taagay uu la dumee naaru kula dhacay waxaa lagu kala maalayaa masjidu quba iyo masjidu diraar labaduna dee wax laysku keeno maahe dee kaa taqwada lagu taagay ayaa mudan oo khayr badan wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alaalimiina qolada daalimiinta ah laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhismahoodu munaafiqiintu waxa ay dhiseen iyo masaajidka ah alladii dhiskaasoo banow ay dhiseen ka suuli maayo riibatan shaki inuu noqdo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan ay ka warwaraan ilaa an taqataca inay googo'da mooyaane quluubuhum qalbiyadooday dhintaan wallaahu allana caliimun ka cilmi badan weeye xakiimuna xikmad badan allahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online